madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed ciro ayaa sheegay in ciidamada somalilan ay heli doonaan tababaro wanaagsan mushaar kordhin iyo sidoo kale qalabayn madaxweyne ciro ayaa hadalkan jeediyey mar uu la hadlayey ciidamada kala duwan ee somalilan wariyaheenna xamse cali jeesto ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa kormeerkan uu madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi uu ku tegey talisyada guud ee ciidamada booliska iyo qaranka ayaa waxaa ku wehelinayey xubno ka mid ah golaha wasiirada la taliyayaasha amniga iyo qaar ka mida taliyayaasha guud ee ciidamada somalilan waxaa jirta holaha u caana oo odhanaysa boolisku waa saaxiibka dadweynaha waxaana rajaynayaa in dhaqankaasi uu ka mid noqdo dhaqanka booliiska jamhuuriyadda somalilan waxaan idinku bogaadinayaa nafurka aada u hagar baxdaan ilaalinta amniga dadkiina waxaan ogahay in maalin kasta ay idinka hor yimaadaan caqabado carinaya awooddiinna iyo halabaygiinna waxaase maxad ilaahay ah inaad badankooda kaga gudubtaan dulqaad iyo sabir si miqyaaskaas fiican aynu usii xoojinno isla markaana aynu usii wanaagsanaa u wanaagsanaado xiriir ka dhexeeya bulshada iyo bilayska waa inaad ogolaataan isla xisaabtan iyo daahfurmaan si muwaadinku cadaalad u helo madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa waxa uu ugu bashaareeyey ciidamadanuu soo booqday inuu ka dhabaynayo ballanqaadkiisa dhinaca mushaahar kordhinta iyo dubahabaynta ciidanka dal kasta oo dunida ka mid ah haybadiisa iyo sharaftiisa iyo quruxdiisu waa ciidankiisa qaranka waxaan ku dhashay kuna koray kuna barbaaray guri askari waxaan ogahay duruufaha qoysaska ciidanka barnaamijka siyaasiga ah ee aan ku galay doorashadii madaxtooyada laba kun iyo afar iyo labaatan ee himilada difaaca iyo ilaalinta qarannimada waxay ahayd dhismo ciidan hela daryeelka ugu maamuuska sarreeya kuna gaashaaman tababaradii ugu dambeeyey iyo hub casri ah kuwaasoo awood u leh sugitaanka amniga xuduudaha badda dhulka iyo cerka somalilan hadafkaiyo koowaad waa dib u habaynta iyo casriyeynta awoodda ciidanka si yoolkaas loo gaadho tallaabooyinka aan qaadi doono waxaa ka mid ah samaynta qorshaha casriyeynta ciidamada qaranka samaynta istaraatiijiyadda amniga qaranka samaynta xeerar iyo nidaamyo maamul oo lagu tayeeyo qaabdhismeedka ciidanka samaynta tirakoobka ciidanka qaramaynta ciidamada madanigaah samaynta ciidamo kayda iyo samaynta ciidamada cirka inkasta oo dhaqaalaha jamhuuriyadda somalilan uu hoosudhac ku yimi sanadihii laba kun iyo labaiyo labaatan laba kun iyo saddex iyo labaatan laba kun iyo afar iyo labaatan sababo aynu wada ognahay oo ay ka mid yihiin in dalku galay dagaallo doorashooyin iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhaawac weyni soo gaadhay sidii gubashadii waheen iyo wajaaleh haddana waxaan fulin doonaa mushaahar kordhintii ciidanka ee aan ballan qaaday ee ahayd boqolkiiba laba boqol iyo konton muddaxileedkayga waxaana ku soo saari doonaa digreete madaxweyne sida ay u kordhi doonto madaxweynuhu waxa uu ku dheeraaday ahmiyadda uu ciidanka iyo kaalinta ay bulshada kaga jiraan ilaalinta ammaanka somalilan xamse cali jeesto v o a hargeysa